maanti waa can subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah wasaaradda amniga jubbaland oo faahfaahisay khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo oo shalay lagu qaaday hotel ku yaalla kismaayo soomaaliya oo beeraysa labada bilood ee sanadka ka dhiman boqol geed waa gudoomiyaha gobolka hiiraan oo abaalmarinno lacageed gaarsiiyey toban kun oo dollar waa ciidanka fulinaya howlgalkii mukaqori daaq isugu jirtay raashiin iyo xoolo nool oo ka timid madaxweynaha hirshabeelle oo lagu wareejiyey ciidamada ku jira difaacyada hore ee dagaalka mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed iyo saraakiil ciidanna waxa ay tageen degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin afar iyo labaatanka oktoobar sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa faahfaahisay khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo oo axaddii shalay lagu qaaday hotel ku yaalla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose hoteelkaas oo lagu magacaabo tabakal oo ku yaalla wadada aadada kada magaalada kismaayo ayaa dabley ka tirsan xarakada shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ku galay gudaha hoteelka iyagoo muddo saacada ku dagaalamayay inkastoo xalay ay ku dhawaaqeen maamulka jubbaland inay soo gabagabeeyeen howlgalkaas wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in qaraxaas ay ku dhinteen ilaa sagaal qof halka afartan iyo toddobo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii shalay lagu qaaday hoteelka tawakal ee magaaladawaa magaalada kismaayo sida uu sheegay waa wasiirka wasaaradda amniga jubbaland sareeyegaas yuusuf xuseen cismaan dhuumbaal
ilaahay baa ku mahadsan barnaamijkaas waa la soo afjaray qodob qodobkaas weeyo qodobka labaad waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sido kuwa xoogga dalka soomaaliyeed gutada kow iyo tobnaad iyo ciidamada danab iyo ciidamada geesiyaasha ah ee jubbaland oo arrintaas ku soo afjaray wakhtigii loo baahnaa ayna la jiitamin ayagoo taxadir badan muujiyey qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka saddexaad waa waxyeellada ay geysteen argagixisada argagixisada horta marka hore waxay ahaayeen afar qof nin wuu isqarxiyey waa ninkii dadka isku qarxiyey saddexna hoteelkay galeen afartiba waa la soo afjaray ilaahay baana ku mahadsan dadkii hoteelka ku jirayna intiisi badnayd way badbaadeen lowlaa ay dhibaato gaartay arday ka soo dareertay dugsiga hoteelka u dhow marka dhimashada rasmiga ah oo maxaanku idhaahdaa ay geysteen waa sagaal qof dhaawacana waa afartan iyo toddobo sagaalkii qof oo dhimashada ahaydna guddi baa loo saaray aaskooda
oo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland sareeyegaas yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ka hadlayay khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose soomaaliya ayaa beeraysa labada bilood ee sanadka ka dhiman boqol kun oo geed oo ka mid ah mashruuca dhirbeerista soomaaliyada cagaaran qaybo ka mid ah magaaladan caasimadda ah ee muqdisho waxaa maanta ka bilowday mashruuca dhirbeerista soomaaliya cagaaran oo jimcihii lasoo dhaafay kow iyo labaatanka bishan uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud daahfuray qorshaha qaran ee soomaaliya cagaaran isagoona ku beeray guriga ummadda geed ka mid ah toban milyan oo geed oo lagu dhiraynayo dalka wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada safiirka dowladda ethoobiya u fadhiya soomaaliya gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir wafdi dhalinyaro ka socday dalka ethoobiya iyo dhalinyaro baratay cilmiga deegaanka ayaa maanta si wadajir ah magaalada muqdisho uga tallaalay dhowr geed oo dhira si ay u bilaabaan mashruuca soomaaliya cagaaran baaqii madaxweynaha oo ahaa wax weyn oo soomaaliya oo dhan in laga rumeeyo loo baahan yahay aadaan usoo dhaweyneynaa waa mahadsantihiin gaar ahaan waxaan leeyahay soomaaliya wada green ah soomaaliya weligeedaba green ay ahaan jirtay burburkii wixii ka dambeeyey ayay sidaa noqotay haddana waxaan diyaar u nahay in lagu soo celiyo siday ahaan jirtay si ka qurux badan barnaamijkan wuu socday waayahan waxaana ahaa indisahan lahaa ra-isul wasaare doctor abi dalalka dariska dhammaan waa laga soo wada beeray wuuna soconaya in badan waxaa kaloo farxad i ah oo ah mudan inaan xuso maalinkii jimcaha barnaamijka uu u bilaaway madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhallinyarada soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ee walaalihiina ka yimid etoobiya laga bilaabo saaka buuggii madoobaa inaad tuurtaan oo aad qaadataan buug cusub kuna qorataan noloshiina waxaa hortiina yaallo dalka etoobiya iyo soomaaliya soomaaliya waa etoobiya etoobiyana waa soomaaliya safiirka dowladda ethoobiya ambasador cabdifataax sheekh cabdulaahi ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in si wadajir ah looga howlgalo fikirka ah soomaaliya cagaaran iyo barnaamijka dhaxalreebka cagaaran oo ethoobiya ka hirgalay kaas oo uu hindisay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed
waxaa mar labaad laysla qaatay inay lagama maarmaan tahay in si wada jir ah looga howlgalo dhibaatooyinka ka jira dhinaca arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada taas iyadoo laga duulayo waxaa maanta madashan diyaar ku ah oo halkan isugu yimid dhallinyaro ka socotaa iyo wafuud ka socotaa dalka etoobiya kuwaas oo la qaybsanaya walaalahooda etoobiya fikirka ah soomaaliya cagaaran iyo barnaamijka dhaxalreebka cagaaran ee ka hirgala dalka etoobiya wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya aadan awxirsi ayaa sheegay in ay arrintani kabi doonto hal abuurka madaxweynaha ku rajo weynahay inay arrintani kabi doonto hal abuurkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu maalintii jamcada ahayd ee ina dhaaftay ko iyo labaatankii oktoobar laba kun labaatan iyo labo uu ku tallaalay geedkii ugu horreeyey tobannaan milyan oo geed oo laga tallaali doono dalkeenna soomaaliya waxbaa inoo qarsoon oo soomaaliya wax laga qaaday baa etoobiyana tegi doona maxaa yeelay gacmo isdhaafaa galadi ku jirtaabaa layidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa faray maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya in ay labada bilood ee sanadkan ka dhiman ay ku abuuraan caasimadda boqol kun oo geed si loogu gudbo dhiraynta caasimadaha dowlad goboleedyada iyo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada dalka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan
gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa abaalmarino lacageed oo gaaraysa toban kun oo dollarka maraykanka waxa uu guddoonsiiyey ciidankii fuliyey waa howlgalkii mukoqori mustaf cali cabdow ayaa warkan kasoo diray beledweyn gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyt cusmaan ayaa maanta abaalmarin lacageed oo gaaraysa toban kun oo dollar waxa uu guddoonsiiyey askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya laba askari oo ka tirsan militariga soomaaliya gaar ahaan guutada shanaad qeybta toddobiy labaatanaad oo shalay howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaanka muqokore ee gobolka hiiraan sidoo kalena ku dilay laba xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa gudoomiyaha gobolka hiiraan fagaaro ku yaala degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxa uu ku guddoonsiiyey lacag gaaraysa toban kun oo dollar uu horey ugu ballanqaaday goobta uu lacagta uu ku siinaya askarta ayaana waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwa mataliya dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya
allah subxaanahu wa tacaalaa ayaa mahadi u sugnaatay waxaa kaloon u mahad celinayaa ciidankii fuliyey howlgalka
kuwa dhiigga bini'aadamka caadaystay halkaa yaalla wakhtigooda ka gutay waajibaadkii ku habboonaa na waa u mahad celinayaa ayaga iyo hurintay ka tirsanaayeen iyo ururkay ka tirsanaayeen iyo guutaday ka tirsanaayeen iyo qaybtay ka tirsanaayeen iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed baa u mahad celinaynaa waxaa kaloon rabaa in si dhaba loo ogaado qofku hadduu waajiba qof kastoo shaqeeya abaalmarinuu leeyahay qofkii si xun u shaqeeyaana cinqaabuu leeyahay qofkii wax fiican qabtaana birimiyuu leeyahay iyo dalacaad annaga waxa aan hore u ballanqaadnay ama aan ka hadalnay may ahayn inaan qof dulminayne cadowga in la dabar jarana waa rabnay qofkii wax wanaagsan ka shaqeeya in la birimyaareen ujeeddadu intaasay ahay inta faa'iidoo ku soo aroortay sida culimmadu ay noo sheegtay aakhiro jannaa lagu gelayaa oo diinta islaamku qabto cadow kaa hara waaya oo waashidada ummadda soomaaliyeed dhiiggooda caadaysto fayraska in la suuliye la rabo oo kugu soo duusho meeshii ummadda xay ka yimaadeen yaa garanay meelay ka yimaadeen faa'iidada labaadoo saddexaadoo ku jirtaana waa in qofkii dhididay dhididkiisii la siiyo tan afaraad ay ku jirtaana aniga iyo shabaaboo dagaal isla ba'anina dhex maray abaal baan u hayaa cid kastoo tilaabtaa qaada waxaan rabaa lacagtani waa laba nin nimanku soo ma lacagtani toban kun oo dolar waaye waxaa la ii sheegay ciidankani inuu ka tirsan yahay guutada shanaad ururka soddon iyo sagaalaad waxaa dhinacayga taagan taliya xigeenka ururka soddon iyo sagaalaad master faarax toban kun oo dolar waa u guddoon
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayto cusmaan ayaana hore waxa u ballanqaadeen abaalmarin lacageed oo gaaraysa shan kun oo dollar uu guddoonsiin doono askarigii soo dilaa xubin ka tirsan al-shabaab mustaf cali cabdow dalsan t v baladweyne
deeq isugu jirtay raashin iyo xoolo nool oo ka timid madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa lagu wareejiyey ciidamada ku jira difaacyada hore ee dagaalka abuukar dayax ayaa warkan ka soo diray cadale deeqdan oo isugu jirtay raashin iyo xoolo nool islamarkaana ka timid madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa maanta lagu wareejiyey saraakiisha ciidamada ah ee ku sugan difaacyada hore ee dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo uu madaxweynuhu u soo wakiishay ayaa difaacyada hore ee dagaalka ku wareejiyey dhowr neef oo geel ah iyo raashin kala duwan kuwaasoo loogu talagalay ciidamada howlgallada ka wada qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan xasan cabdiqaadir muudey iyo xildhibaan geedi oomane oo labaduba ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa warbaahinta la hadlay waxaan halkan u soo istaagnay inaan idinku wareejinno xoolo nool saddex neefoo geela iyo iidaankooda oo uu noo soo wakiishay madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen waxaana loogu talagalay saddexda neef in maanta mataqaana ciidanku ku qadeeyo oo mataqaana waxay ahtood dhiirigelinna ay u noqoto marka waxaan rabaa inaan iga qaabishiin saddexdaas neefoo geela iyo iidaankooda looguna talagala ciidamada ehelka ah ee go'aankooda qaatay in ay la dagaalamaan cadowga khawaarijta ah ee dhibaatada ku haya deegaanadeenna iyo sidii loo xorey lahaa marka waxaan rabaa inaad mataqaanaa xoolahaas saddexdaasoo neef geela inaad mataqaanaa waxay ahatood naga qaabishiin waxaana loogu talagala maanta inaad ku wada qadaysiin waana mataqaanaa uga mahad celinaynaa madaxweynaha dhiirigelinta uu maanta u sameeyey ciidamada waana mahadsantihiin soo dhowaada walaalahayo xoolahan mataqaanaa nagala wareega maanta waxaan joognaa furunta hore ee eriyada masaajid cali guduud waxaan u joognaa wareejin xoolo nool oo aan ku wareejinayno ciidamada qayb ka mid ahoo ay soo wakiisheen ciidamadu xoolahan waxaa noo soo dhiiba madaxweynaha stateka hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen annagoo ah xildhibaanadii hirshabeelle ama wakiil ka ah ayaan joognaa halkan waxaan u nimidna waa inaan xoolahan wareejinno madaxweynuhu sida aad la socotaanba wuxuu joogaa muddo badan si uu ciidanka u dhiirigeliyo
waxa loo socdana waxaa waaye sidii dalka looga xoreyn lahaay cadowga heesta waddanka guud ahaan iyo gaar ahaanba deegaanada hirshabeelle waxaan u wareejinaynaa xoolahan uan ku wareejinaynaa wakiilada ay ciidamada geesiyaasha ay soo wakiisheen madaxweynahana waa uga mahad celinaynaa dhiirigelintiisa mar kasta waxaan sidii looga barta waayo waana ka rajaynaynaa inuu sidaanoo kale uu sii wado waa iidaankii xoolaha lagu cuni lahaa iyo xoolaha geela ah ee aan hadda wareejinnay waana mahadsantihiin waxaan leenahay ku soo dhowaada nagala wareega waa mahadsantihin dhinaca kale guddoomiye abshir kaaraan iyo saraakiil kale oo deeqdan guddoomiyey ayaa iyagana ka mahad celiyey waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaan leenahay mar walbana iyo mar saddexaadba waa idinkaga fadhinaa insha allahu tacaala in la garab istaago dadku la dhiirigeliyo waxa aad noo keenteenna waa idinkala wareegnay waana mahadsan tihiin cid kasta oo wax garato ama mas-uuliyad saaran tahane waxaan uga fadhinaa sidii deegaankan loo xorey lahay in la garab istaago raggu la dhiirigeliyo cid kasta oo maantay mas-uuliyad haysana waa la mid xildhibaanada hirshabeelle waxaan is leeyahay maantay mas-uuliyadda iyo wakiilka ay madaxweynaha ka yihiin waxaan u malaynayaa inay mar walbana na garab taagnaan doonaan haddii ilaah yihahdo intay hawshaan socoto waana uga mahad celihaynaa qaybo badan oo ka mid a dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran waxaana maalintii shalay ay ahayd markii ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku ay gudaha u galeen deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan warkaas waxnimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel